أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax isniin ah taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalos saaka ay kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah ugu yaraan soddon qof ayaa dhintay tiro intaa ka badanna way ku dhaawacmeen kadib markii dab xoogan uu ka kacay baar laga cunteeyo oo ku yaalla dalka faylan howlgalo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa shirkad laga leeyahay dalka qatar u saxiixday boobka khayraadka deegaanada waqooyi bari ee soomaaliya wilaayada islaamiga ee bokool ayaa soo bandhigtay sarkaali askarta ebiinha oo ka soo baxay safka cadowga allah haweenka wax ka barta markaska khadiija ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacda deegaanka buusaar ee wilaayada islaamiga ee gedo munaasabad gebagabow ahayd arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga ee hiiraan جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ugu yaraan soddon qof ayaa dhintay tiro kale oo intaasi ka badanna way dhaawacmeen kadib markii dab xoogan uu ka kacay baar laga cunteeyo oo ku yaalla dalka thailan sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba inta la xaqiijiyey toddoba iyo labaatan qof ayaa ku dhintay dab weyn oo ka kacay maqaaxi ama baar ku taala magaalada bangkok oo ah caasimadda dalka tailand halka ay ku dhaawacmeen lixdan iyo saddex qof oo labaiyo labaatan ka mid ah xaaladooda ay aada u liidato sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi ra-iisul wasaaraha dalka tailand ayaa isagoo ku sugan goobta shilku ka dhacay sheegay in kooxaha gurmadka ay ka soo saareen toddoba iyo labaatan qof oo meyda halka dhaawacyadana loo qaaday isbitaallo si loogu daweeyo waxa uu intaa ku daray in dowladdu ay furtay baaritaan lagu ogaanayo sababta rasmiga ee ka dambaysa dabkaasi inuu goobta ka kaco isagoo xusay in weli la baarayo siduu ku bilowday iyo duruufihii ku xirnaa sida ay warisay wakaaladda wararka ee a b dabka waxa uu qabsaday maqaaxida xili dambe oo habeen ah warbaahinta tailandna waxay sheegtay in dabka uu ka kacay maqaaxi lagu magacaabo rong reeg dabka waxa uu bilowday xalay fiidkii oo xili dambe ahayd oo maqaaxidu aada u buuxday sida dad goobjooga ay sheegeen waxay arkeen qiiq ka soo baxaya meel koronto ku xiran ka hor intaysan dhicin qarax iyo koronto go' deg deg ah qiiqii oo si xawli ah u faafay ayaa ku adkeeyey dadka inay baxsadaan waxaana la helay dad badan oo ku geeriyooday agagaarka masqulaha halkaasoo ay isku dayeen inay ka baxsadaan debdemisyada ayaa ku guulaystay inay dabkaasi demiyaan muddo ku dhow nuso saac gudahood balse khasaaraha nafta iyo midda maalka ayaa ahaa mid xooganaa dowladda tailand ayaa bilowday baaritaan lagu ogaanayo sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dabkaasi warbaahinta dalka tailandna waxay sheegtay in dabka uu ka kacay maqaaxi lagu magacaabo rong beer oo ku taala degmada chatak ee waqooyiga bangkok waxayna ka mid tahay goobaha ugu caansan ee magaaladaasi ilaahi hadda mas-uuliyiinta dalkaasi ma aysan shaacin sababta rasmiga ah ee dabkaasi dhalisay mana aysan soo bandhigin aqoonsiga dadka ku dhintay ama ku dhaawacmay shilkaasi mahadsanid abusheyba howlgalo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya xalay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka golweyn ee dhaca duleedka degmada buulamareer waxaa jira khasaare kala duwan oo cadowga allah ka soo gaaray weerarkaasi shabeellada hoose warar dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar habeenka hore ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen fadhiisinkii maleeshiyaadka riddada ay ku lahayeen deegaanka buulanaagey ee u dhow nawaaxiga deegaanka lamber lixdan laba askari oo murtadiin ayaa ku dhintay halka mid kalena dhaawac uu soo gaaray dhanka wilaayada islaamiga ee gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay dagaal kala hortagay ciidamo ka tirsan kuwa saliibiyiinta kenya oo ka soo gudbay xadbeenaadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya kuwaas oo weerar ku ahaa deegaanada loo yaqaan ciise guur oo ka tirsan wilaayada gedo dagaalka ayaa qabsaday siliibiyiinta kenya inta aysan gaarin hadafkooda kaas oo ka dhacay inta u dhexaysa degmada ceelwaq iyo deegaanka dhamase askarta kenya ayaa dib ugu laabtay halkii ay kasoo duulaan tageen iyagoo intii ay firxanayeenna ku dhacay weerar kamin ah oo loo sii diyaariyey waxaana gaaray khasaare kala duwan kooxda raddada soomaaliya ayaa shirkad la geliyay dalka qatar u saxiixday boobka kheyraadka deegaanada waqooyi bari ee soomaaliya sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen camaar cabdulqaadir war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda batroolka kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dhulka loo yaqaan dooxada nugaal ee waqooyi bari soomaaliya lagu wareejiyey shirkad shidaal oo laga leeyahay mid ka mida dalalka khaliijka kooxda riddada ayaa iclaamisay in shirkad laga leeyahay dalka qatar ay ku wareejisay mashruuca qodista ceel shidaal ee deegaanka holhol oo ka tirsan gobolka sool inkastoo aysan jirin sahmin cusub oo laga sameeyey deegaanka holhol haddana shirkadda qatar ayaa sheegatay in ay habraacayso sahmin ay sideetameeyadii samaysay dowladdii maxamed siyaad barre tani ayaa ka dhigan in kooxda riddada soomaaliya ay ballaarisay boobka khayraadka dalka iyadoo ku soo dartay shirkado laga leeyahay dalka qatar dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ayaa horay loo siiyey qandaraasyo ah in ay shidaal ka baarto xeebaha gobollada mudug iyo galgaduud iyadoona qorshuhu yahay in ceel shidaal laga qodo gunta badda gaar ahaan deegaana ku dhow degmada hobyo waxaa xusid mudan in maamulka shahaada la dirirka ah ee puntland uu isbuucii lasoo dhaafay ganafka ku dhuftay in deegaanada uu maamulo ay cagta soo dhigaan shirkadaha shidaal baarista turkiga mahadsanid camaar wilaayada islaamigaha ee bokool ayaa soo bandhigtay sarkaal iyo askar taa'ibina oo ka soo baxay safka cadowgaallaah walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya askartan taa'ibiintaha oo gaaraya afar askari ayaa dhowaan lagu soo bandhigay magaalooyinka tiyoglow iyo buurdhuxunle ee wilaayada bokool kuwaasoo mid ka mid ah uu ahaa sarkaal isbatoore ah waxayna muddo sannado ah siyaabo kala duwan ula soo shaqeeyeen cadowga allaah ee gaalada ah maleeshiyaadkan oo qayb ka ahaa murtadiintii lagu soo tababaray dalka yuganda ayaa sidoo kale qayb ka ahaa maleeshiyaadkii loo adeegsaday xamladii gurguurta uu ku dhawaaqay kadib doorashadiisa hoggaanka riddada taasoo allah fadligii jabkii ugu xumaa abid uu ka soo gaaray kadib markii ay garaawsadeen gaalnimadii ay ku dhaceen iyo nolosha liidata ee ay ku sugnaayeen ayay go'aansadeen inay isaga soo haraan cadowga islaamka una soo laabtaan diinkooda ayay isku soo dhiibeen wilaayada bakool iyagoo dadkooda iyo maamulkooda islaamiga ahba kala kulmay soo dhowaan wanaagsan maxamuud bele abdi salaad way magaagay nimanta murtadiinta eguqooy marka labada kun labaatan ikowtiya kabeeri labada kun labaatan sideediina goriila isii marka ada galgaduud iyo mudugaa ka howlgalaay tababarkii hudur iyo yuwanda huduraa ka gaadaday hamara haddana ada usbuyaal roogi yuwanda ada saddex balood iyo toban iyo shan beri waayahay kadib xaggee ladin geeyey markii hubkii ladin siiyey
ada mudugaa ka howlgalaa ana mudug iyo galgaduud marka ada murtadiinta waa laafjari ada hoogaa yar ada shan boqol qof siin haaya ada soddon qof aa ku booti murtadiin waan gartay meelaha dagaalada ay ka dhaceen oo adigana aad ka qayb gashay waa xaggee waxaa waaye misgawaay eeldheer hareer dheer waniile gariye ilaa galhariiri eelbuuran dhahayd lama boqol iyo konton maalin oo murtadiinta dhammadeenqa maalin inka yaa badanaayta maalin yaday ahayd xaggee ka dhacay dagaalkaas dagaalkaas waniile iyo galhariiri u dhahayd ii sheegada heerdheer dhahayd dagaal hoogan ahay ana waxaa naga gobadime waa araray jinni iyo jinkee i duusaday iyo ii sheegada bani-aadan maybua gabangaabadiisa hoqeer aqliyari iyo waxaasa ay galiniya toba bisheene dar allaan toba bisheene marka murtadiintan marka intaas dad hal ilaahay dhanti aan aragay gaalnimo ku dhinteen anaga arkiya toba bisheene dhallinyaradaas oo dhallinyarada soomaaliyeed ee ma imbaaqay ini gaalnimo anka dhammanaa ilaahay dartiis diinta musluunka an toba bisheena xaggee ka imaatay adiga kuduragu kooy gaaladaasa la sheegayay an oo tumiya farsini jer yaashay dhaangiya gaalgaali hatan tumi sagaasini jer sidasini goron wedi halsinna kudur sidafliyan kusi yuwaani liijey war gaaluu liley an afyonka san yalinjey milo kakutawe hamara kooy hamara goroliisiyaya inta aadan yabaal ila dhulkanga liigili aadan yabaal ii alfoodheeri gorogale aadan yabaal in kumayn waaye si faydle dhanka dhowi gaaladaasi mujaahidiinta hadhaha galinay bila arge horta hidligan wareen salaad tumi lamadii sacmal si faydle dadan daareen shuuta hataa miilaysku roori shuuta ee odowaaye usuunaa way qobada faday roori huteel gorea ee intoytis way labay unuku shar roorni miilad a argageeyaab leeka qaadeen ma ee maanaaga kebsidaayana keeri hatanki kale inka yaa badanay walayahay alfoordheer alfoordheer na usuuna afartan qofanan oo ka dhiki rafaad eedan wiingaa ka argi lamadaasay miilood a ilaahey jeenku too bisheen intii hurnamo ka noolaad wadankay dalkay diintay walan andhagadonkooy salaada tukoy meeka erow noloshooda bahdilanta a gaalo oo rafaad ee wadanka ka duuli yaa hordhig lakinka weeli faa'iidamaka jart kuriitimiirasayka jarta inti mujaahidiinta dalka i diinta walantarata dogaalkuwal gobata hurnimo ka noolata ya fadaan magaayo kowdika bilaaway saamantaan maalingalyare mebo kukoy degmada weejida kukoy lamada kun tomi sagaalkiya mebo lemanka kabeeri ilaa yarkaas atio mebo la shaqeeyay maadi kowad weejid lagu beeri ama inkasaaba ina horto lemanga ay taskiliyan marisiyadaada liingoy diisku diidi marbantian hoogli oo gugliwadoli maqon liskaday niyab lamungan adeba olkii dhawaan may galayha naftaka badbaas ahaan lay minama ba munasku seeto sari saasaga ka darsame markala jira tababarkaas weejida kuwaay uduran ningaadi uduraha ku tababarne obo meba xaaladana dhamaysani hanagani weejid hakaseenagani tababarka meega jiray muddo oo sinada ah igoo tumoyone lamabelontaninga bati belitumisidinin hayta gurigaadani maynin shalbihe magaalnin bay alagasnin ereng maynasihe qasado ila sodon kale oo meeboaha meelakin kishabow yannasi walaahi meeboaha si sharafle wanaaga iyo lehen dhawaay si lehen dhawaani iyo iidanka mahasiyin walaahi geegata mayla koo ahen ana guriga biseela kooy magaayo maybalerey ibraahim xasan haydar mayu kooy baydhawe kooy murtadiinta ka tirsanaayo gaar ahaan daraawiishta difcadda sagaalada ka tirsanaayo howlgalkayna mayboa ee mayhaye burujaad meel mayboa ee mujaahidiintani galaasiya ka jari tali urur dadki ata mayboa ka jaroon mayboa hamaanka baagay inio has dhiibanga mayboa anka baaga eedi iyada lahaindhoay eedi iyada anka farahasana walaayadda islaamka mayboa ee gacantiyo kor allaka weelalaah waa qayb ka mid ah qulqulka askarta taa'ibiintaah ee ka soo baxaya safka cadowga allah ee murtadiinta ah waxaana dhowaan sidan oo kale askar taa'ibiin ah lagu soo bandhigay wilaayaadka gedo jubbada hoose iyo shabeellada dhexe mahadsanid cabdulqani haweenka wax ka barta markaska khadiija ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacda deegaanka buusaar ee wilaayada islaamiga ee gedo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل bandhigan uu ahaa mid heerkiisu sarreeyey waxay gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta markaska khadiija bintu khuweylad faraciisa deegaanka buusaar ee hoostaga degmada ceel waaqi ee wilaayada gedo ay ku soo bandhigeen qayb ka mid a aqoontii ay markaska ka xambaareen wuxuu ahaa bandhig cajiib ah oo muujinayay in gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta markaskan ay yihiin gabdho bixiyey juhdi iyo dadaal dheeraad ah oo ku aadan barashada cilmiga sharciga gabdhahan oo isugu jiray hooyooyin iyo gabdho da'yar ayaa ah kuwa xambaaray aqoontii ay ku barbaarin lahaayeen mustaqbalka jiilka soo koraya ee ay u dhiilqaadeen maadaama hooyadu ay tahay barbaarisada jiilkii hogaamin lahaa mustaqbalka dalkan muslimka ee ku cisoobay sare u qaadidda difaaca kelimadda alleh iyo sunnada nebiga salaallahu calayhi wasalam haddaba waa kan qayb ka mida bandhigii gabdhaha markaska khadiija bintu khuweylad fariciisa deegaanka buusaar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن وكان العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أخيارتي آمنوا علي رسولك سرميو اجتنبوا كفوقاذا كثيرا إن بدن من الظن ملها إن بعد الظن ملها قاركي إثم دنبي وايا ولا تجسسوها اسجاجوسنا ولا يقطب اسحمانين بعضكم بركين بعضا بركة كليوسن حمانين أي حب مجعل أحدكم أحدكين أن يأكل إنو عنا لحم أقيه ولالكي سلب كيسة ميتا حالو ميدة فكرهتموه والنعيسان واتقوا الله الله كعبسد إن الله الله تواب الله توت أقبلت بدن واي رحيم النحريس بدن عن عبد الله بن أبي أوفى حلقوري رضي الله عنه ولا أكرم نقضي أن رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم حكوري في بعض أيام مالمها قار التي تاسو لقي أو لكل مي فيها دحدد العدو عدو انتظروا سوي حتى أنت إذا مالت إكلا حتى الشمس قرحدة قام هو استاج النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أصحابه رحدة فقال وحوري أيها الناس ددو لا تتمنوا هجعلاننا لقاء العدو عدو لكلنكيسة واسألوا الله لو يديس العافية balaayilaan faidaa goortii laqiitumuuhum aad la kulmaysaan fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljannata jannada taxta dilaali suyuufi seefaha hoostooda inay ku jirto hoostooda uma intaas kadib qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam allaahuma allahayow munzil alkitaabu kitaabka soo dejiyow mujri asaxaabi buuraha socodsiiyow wahaadimu alaxsaabi isbahaysigana jibiyow ihzimhum allow jebi wansurnaa allow noogu gargaar calayhim kada dushooda markaska khadiija bintu khuweylad waxa uu faracyo kala duwan ku leeyahay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gadow waana markas ku caanbaxay soo saaridda hooyooyin ducaada wuxuuna markas ka hoos tagaa maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee gadow يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونخله والحسن المعروف طرقا وقدات خجاله لك صحيح اشترى ugu dambayntiina dhegaystayaal munaasabad gebagaba u ahayd arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga ee hiiraan walaalkeen saadaq muumin ayaa warbixinta warkani eegaya munaasabad ballaaran oo gebagaba u ahayd shahaadooyinna ad lagu guddoonsiinayay toddoba iyo labaatan arday oo ka qalinjabisay markiska umusalama oo ah markis lagu barto qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan oo lagu maamuusayay arday muddo lix bilood ah wax ka baranayay markiska umusalama ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin nuqubo culummo iyo waxgaradka deegaanka ardayda ayaa ugu horeyn muujiyey bandhig cajiib ah oo ka turjumaya aqoonta ay u leeyihiin cashiradii ay ku qaateen markiska umusalama
bismillaahi araxmaani araxiim iqra' bismi rabbika aladii khalaq خلق الإنسان من علق مرحبا بكم بفضاء الحفل الحفل الميمون لمركز أم سلمة نحو توضيع الحفلة اختتامية لدفعته الثاني في محافظة الشوق لولاية هيران الإسلامية معشر الكرام القراءة المفتاح العقول ونبراس الزبل وبها تستضاء ضروب الأمل اقرأ ففي الآفاق سر سعادة وبنور حرفك يستضاء الزمان اقرأ لتبعث في العقول حضارة ويعود للفكر الأصيل المكان واكتب ليبقى من جهودك شاهد فالمرء يفني والقضوض كيان ما وفضل القراءة القراءة مفتاح العلم وبها تنكشف المعارف وتتسع المدارك السلام عليكم وعليكم السلام ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الله وبركاته ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عندما تلبس الصوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من خير حولي مني ولا قوة waxaan ahay ardayad ka socota dugsiga umu salama Een, maanta waxaan joognaa xalfad aad u qiimo badan oo aan kusoo qalin jibinay kitaabkii macalim alqira'a walkitaab Een, kitaabkaas waxaan soo wadnay muddo lix bilood eh dhanka kale ee mudiirka markiska umusalama ayaa ka warbixiyey taariikhda iyo marxaladihii uu soo maray markiska umusalama oo muddada lixda bilood ah ay wax ka baranayeen ahaa toddoba iyo labaatankan arday ee shahaadooyinka la guddoonsiiyey Ee, gabdhaha ka soo baxay markaska umusalama haddaan ka warbixiyo gabdhaha tiradooda waxay gaarayaan labaatan iyo toddoba ayay gaarayaan gabdhaha marka waxay barteen alqiraa'a walkitaaba ayay waxay ku barteen muddo dhan lix bilood ayay ku barteen sheekh axmed dheere iyo naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse guddoomiyaha golaha nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ah oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyey dadaalka ay muujiyeen ah iyo sida ardaydu ay ugu midho dhaliyeen hadafkooda dad bi- ibtidaa'iya oo kitaabo iyo qiraa'o loo bilaabay oo aan ku raali noqonay sidii wax loo soo baray waxaan leenahay dadkii ka qayb qaatay ka soo bilow abu cubayda ilaa macallimiintii wax u dhegaysiya inta u dhaxaysaba jazaakum allahu khayran ayaan leenahay idinkoo ilmo inta badan leh sida ka idinka muuqata oo gurigii laydinka sugayo ood soo bilowda alif iyo ba maanta dadka idin arka aad iyo aad buu ugu farxaya xafladda umusalama khitaamkeeda waxaa la bixiyey shahaado shahaadada la bixiyey waxay aqoonsi u tahay qofkaasi marxaladii koowaad inuu ka baxay shaahidna ay ka tahay sabuuradaasi waxaa ku yaallo waxaa halkan la soo bandhigayey muddo lix bilood ah waa wax ilaahay subxaana wa tacaala looga shukriyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay in allaha yuxibu axadukum idaa camila camalan an yutqinahu hadafka waxaa waaye wax alla waxaad barataan in la sugo laguna camal falo hadafka la leeyahay waxaa waaye waxaan in la sameeyo laguna camal falo fadliga ku jira in musaabaqa shahaada la bixiyo waxaa ka dhalanaya dhiiranaan geesinimo dadaal qofka inuu sameeyo inuu carabka iska saxo wax fara badan ayaa ka dhalanaya markiskan ayaa qayb ka ah maraakista macaahidda iyo madaarista waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada hiiraan kaas oo ka qayb qaadanaya horumarka waxbarasho ee lagu kobcinayo bulshada ku dhaqan wilaayada hiiraan mahadsanid saadaq warbixintiisana waxay guni gebagabo waheed warkii subaxnimo saaka aad ka dhagaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu